iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee matayos goortii ciise amarkiisa u dhammeeyey laba iyo tobankii xertiisa ahaa waxaa dhacay inuu meeshaas ka noqday inuu magaalooyinkooda wax ku baro oo ku wacdiyo yooxanaa baabtiisaha goortii yooxanaa xabsiga ka maqlay shuqulladii masiixa laba xertiisii ah ayuu u soo diray oo ku yidhi miyaad tahay kan imaanaya mise mid kale aannu dhowrnaa markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi taga oo yooxanaa ugu warrama waxaad aragteen iyo waxaad maqasheen kuwii indhaha la'aa wax bay arkaan kuwii lugaha la'aana way socdaan kuwii baraska qabayna waa la nadiifiyey kuwii dhegaha la'aana wax bay maqlaan kuwii dhintayna waa la kiciyey masaakiintana injiilka waa lagu wacdiyaa oo waxaana barakadaysan kan aan iga xumaanin markay tageen ciise wuxuu bilaabay inuu dadkii badnaa wax uga sheego yooxanaa oo wuxuu yidhi maxaad cidlada ugu baxdeen ma waxay ahayd inaad soo aragtaan cawsduur dabaylu ruxayso laakiin maxaad u baxdeen ma waxay ahayd inaad soo aragtaan nin dhar jilicsan qaba kuwa dharka jilicsan qaba waxay joogaan guryaha boqorrada laakiin maxaad u baxdeen ma waxay ahayd inaad nebi soo aragtaan haa waxaan idinku leeyahay mid nebi ka sarreeya kanu waa kii laga qoray eeg waxaan hortaada soo dirayaa wargeeyahayaga kan jidkaaga kuu sii diyaargarayn doona hortaada runtii waxaan idinku leeyahay intii dumar ka dhalatay mid yooxanaa baabtiisaha ka weyn kama dhex kicin laakiin kan boqortooyada jannada ugu yar ayaa ka weyn tan iyo wakhtigii yooxanaa baabtiisaha boqortooyada jannada waa la xoogay oo kuwii xoogayna ayaa qaatay waayo nebiyadii iyo sharcigu waxay wax sii sheegeen ilaa yooxanaa haddii aad doonaysaan inaad tan aqbashaan kanu waa eliyaas kan imaan lahaa kan dhego wax lagu maqlo lahu ha maqlo maxan qarnigan u ekaysiiyaa wuxuu u egyahay carruur suuqa fadhida oo kuwo kale u yeedhaysa iyagoo leh biibiila baannu idin yeedhinnay oo waad ciyaari weydeen waannu baroorannay oo waad calaacali weydeen waayo yooxanaa waa yimid isagoo aan waxba cunayn oo cabaynin oo waxay yidhaahdaan jinni buu qabaa wiilka aadanuhuse waa yimid isagoo wax cunaya oo cabaya oo waxay yidhaahdaan eeg waa nin cir weyn oo qamriya cab ah oo saaxiib la ah canshuurqaadayaal iyo dembiilayaal xigmaddu inay xaq tahay waa lagu caddeeyaa shuqulladeeda waxaa hoog leh dadka aan ilaah rumaysnayn magaalooyinkooda dabadeed wuxuu bilaabay inuu canaanto magaalooyinkii uu shuqulladiisa xoogga leh badidooda ku dhex sameeyey waayo ma ay toobad keenin waa kuu hoog qooraasiney waa kuu hoog beedsaydey waayo shuqulladii xoogga lahaa oo laydinku dhex sameeyey haddii turos iyo sidoon lagu samayn lahaa goor horay toobad keeni lahaayeen iyagoo dhar jooniyad ah gashan oo dambas ku fadhiya laakiin waxaan idinku leeyahay maalinta xisaabta turos iyo sidon waa idinka xisaab fududaan doonaan adiguna kafaarno umay samadda ma lagu sarraysiin doonaa waxaad ku degi doontaa haadees waayo haddii shuqulladii xoogga lahaa oo lagugu dhex sameeyey sodom lagu samayn lahaa ilaa maanta way joogi lahayd laakiin waxaan idinku leeyahay maalinta xisaabta dalka sodom ayaa kaa xisaab fududaan doona maanka u eg maanka carruurta wakhtigaas ciise ayaa hadalkan yidhi aabbow rabbiga samada iyo dhulkow waan kugu mahadnaqayaa waayo wax yaallahan ayaad kuwa caqliga iyo garashada leh ka qarisay oo waxaad u muujisay ilmo yaryar haa aabbow waayo sidaas ayaa kaa farxisay ciise shuqulkiisa aabbahay wax walbaba waa ii dhiibay oo ninna wiilka garan maayo aabbaha ma ahee oo ninna aabbaha garan maayo wiilka ma ahee iyo kii wiilku doonayo inuu u muujiyo ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow oo aniga waan idin nasin doonaa harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta waayo waan qaboobahay qalbigayguna waa hooseeyaa oo naftiinna nasashaad u heli doontaan waayo harqoodkaygu waa dhib yar yahay oo rarkayguna waa fudud yahay